Xanuunka ka mid ah xanuunada ku dhaca aadamaha isla markaana ay la nool yihiin kumanaan Soomaali ah kuwaas oo ugu dhacay siyaabo kala duwan waxaana inta badan keena sida ay dhakhaatiirtu sheegeen walaaca iyo walbahaarka waxa uuna leeyahay calaamado lagu garto. Xanuunkan ayaa ah mid saameeya qofka la nool iyo sidoo kaleeto bulshada kale ee uu ku dhex nool yahay. Dr. Xaashin Abuubakar Xasan oo ah dhakhtarka cudurada guud ee isbitaalka Daryeel ee magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka cudurka dhimirka iyo waxa uu yahay.
Horta waa xanuun aad muhiim u ah in ummadda laga wacyigeliyo una baahan waqtigii ee ummaddan Soomaaliyeed aad loogu wacyigeliyo. Xanuunkan dhiigkarka la dhahayo Soomaalida horey ba markay hadalka ay saarayeen luqad ahaan loo turjumayo dhiigkar la dhahay kar waxaa la dhahaa wax karsamaya la dhahaa maho wax culus oo inuu yahay taasay ku sheegeen dhiigkarka waxaa waaye waa in uu bato cadaadiska xididada dhiigga inuu ka bato inuu kor u kaco taas uu ka badanayo dhiigga sistoliga oo loo yaqaano dhiigga kore Soomaalida ay u yaqaanaan boqol iyo afartan kan diastoligana uu ka bato sideetan ama sagaashan inuu ka bato normally markaa dhiigga oo baresharka oo qofka bini aadanka waxaa waaye waxaa laga rabaa boqol iyo labaatan iyo sideetan ayaa laga rabaa marka waa marka uu ka bato dhiigga cadaadiska dhiigga ee xididada boqol iyo afartan iyo sagaashan marka uu ka bato oo marar kala duwan oo la cabiray xilliyo kala duwan la cabiray na waaye hal mar oo la cabiro oo qofkii la arko waxaa waaye laguma diagnose garey karo lama dhihi karo waxaa waaye waxaa qabtaa dhiikaraa qabtaa ama hypertensionaa qabtaa lama dhihi karo horta caadiyan isaga dhiikarka mararka qaar waxaa la dhahaa silent killer la dhahaa silent killer micnaheedana waxaa waaye xanuunkan asoo jiro oo qofkii hayo wax calaamadana ma dareemayo ilaa waxaa waaye silent killer saasaa loogu baxsha xanuunkan waa xanuun oo halisa waaye calaamado oo qaara oo lagu arkana waa jiraa sidii madax xanuun madax xanuun daran qofka in lagu arko indhaha oo cawar uu ka dareemo qofka wareer ou dareemo sidoo kale lalabo matag feeraha oo xanuuna justi baynaa la dhahaa mararka qaar naqaskii oo ku cuslaado calaamado fara badan uu leeyahay inkastoo la dhaho silent killer isagana oo mararka qaar qofkaas oon waxba dareemin haddana uu xanuunka jiro